annagu dadaallo ka dhacay dagaal beledana shidxan iyo qarac qalle dagaalka hadha waan ku guulaysanay milisiri waa kala qaadnay deegaankiina hadda waxaanu ka dhignay deegaan hadda dadkiisuu soo laabanayo marka aad iyo aad baan waxaan uga gaarnay isafgarad laba goolaad ay wada dhashto xoogaa adiga maarata isaga dhintay haddana waxaan rabnaa dadkii nagtooda in loo kala qaado shareecadda islaamka loogu kala qaado marka xaalkaasu aad iyo aad ugu degan yahay hadda walaa dagaalku wuxuu ku bilowday dadka rebadia oo iyaga maaragtay barkamada wax saasoo ka bilowday daayayna dowladda galmudug a ku baxday ayagoo sida lahajrigeer adigu dagaalku laba maalmood bakabacdi hooyi u dhacay markuu dhacana annaguna de markaasa la kulannay annagoo galmudug a isu qaabsannay haddana waxaan safgarada laga gaaray oo labadii beelada walaalaha ay soo hor fadhiisteen hawshoodiina haddeertaana iyo kala qaadashadeedu iyo hawshoodi aan qowlanahay ilaahay idankii wayna dhammaan doontaa hadda nabad ay ku dhammaanaysaa waaya dagaaladan ee xanan buuri ka dhacay bal maxaa soo celceliyay baa laisleeyahay
miyaw horta saad og tahaba dhulka amba aad u aragtay waa dadku waa dad deegaan haweeg oona xoolo dhaqato qof walba waa meelba wuxuu ka dhistay jiingad iyo barkad marka qof walbaba iga cesho arigaaga iyo geelaaga casho waxaan ma dhex yaalin oo oladoora maahan marka waxyaaba saasay sababta ku dhacday sababtan allah watay bacdayna adigu arrintaas waa la xalliyey xalkii ugu dambeeyana hadda insha allah hadduu dhammaystirmaya asbuucyada soo socda in loo kala qaado waayahay labada beelood maxaa lagu kala qanciyey oo dagaaladooda lagu joojiyey
labada beelood waxaa lagu qanciyey marka koowaad shareecadda islaamka inay hoggaansadaan oo kitaabka ilaah iyo sunnada wax lagu kala qaato qof muslimsa qof kala dilin qof walaalisa walaalka dilin saasaa lagu kala heshiiyey oo labada beelood baa laysugu keenay waa gartay marka boqor waxaad ka mid tahay odayaashii dhexdhexaadinta waday xanan buure dagaaladan ka dhacay marar badan waa ay soo noqnoqdeen oo dagaalo beeledyada ee deegaanada ka dhacaya bal maxaa keenay marka hore ma baraagadihii ayaa laisku dagaalay mise dhul ayaa laisku haystaa maxaa laisku haystaa marka hore
horta haddaan kuu sheego dhul beereed male oo dhul beere male dhul beereeda lagu diriraa xoolaa daaqa marka waa bergudad la qodayo berkada camala lagu diriray oo iga siko iga siko arrintaa bacdayna hawshaas waa annaga soo dhex galnay wixii dhiman laha waa dhigteen haddana shareecadda islaamka loo ridiyey culumadii baa kala kuntay qof walba magteedii ayaa loo kala qaadaya ilaahay idankii dagaal dambana ma ka dhici doonto annaga odayaasha dhaqanka iyo maaragtay galmudug oo dowladda galmudug aan maaragtay arrintaas ayaa iska kaashanay marka dadkana anuuna dhex gelin ilaahay idanka insha allah hadda waan la wada degan yahay dhibaata kale lama taagna taas maxaad ugu baaqaysaa marka
bera waxaan u baaqayaa sidii nabadda ee gobasheeda loo fidiyey nabadda ha loo adkeeyo qof walbana geeskeeda ha ka ilaaliso nabaddu ayadaa dadka ay saa ku noolmaa nabad dadkuma noola waxaan ugu baaqayaa in maaragtay kitaabka ilaah iyo sunnada sidaa loo qaatay oo loo kala joojiyey oo qof walba xuquuqdooda ugu helayso oo qolaba qolada kale xuquuqdooda ugu maqan tahay in loo kala maaragtay in loo kala leexdo saasaan ugu baaqayaa
waa gartay dhinaca kale sida aad la socoto golaha shacabka tallaabo ay qaadeen oy ku ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub bal maxaad ka tiraahdeen odayaashiina
annagu horta aad iyo aada waxaan usoo dhaweyneynaa ra-iisul wasaaraha hadda cusub iyo ansixintiisa golaha baarlamaanka waa kusoo soo dhaweyneynaa waxaan kaloo ku sagootineynaa ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre asna baxay oo kan ka horreeyey marka waxaan leenahay ra-iisul wasaare kii baxana nabad u soo noqo midka joogana nabad u shaqeey baarlamaankuna waa aad iyo aad u mahadsan yihiin waxyaaba hore laga waayey hadda laga helay marka insha allah waxaan leenahay aad iyo aad khayr khayraan u rajaynayna
waayahay boqor cabdi axmed aad baad umahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa sidaad u aqbashay